sabuuraddii boqol soddon iyo siddeedaad qalbigayga oo dhan ayaan kugu mahadnaqi doonaa oo ilaahyada hortooda ayaan ammaan kugu gebyi doonaa waxaan u soo tukan doonaa macbudkaaga quduuska ah xaggiisa oo magacaagana waxaan ugu mahadnaqi doonaa raxmaddaada iyo runtaada aawadood waayo ereygayga ayaad ka sii weynaysay magacaaga oo dhan maalintii aan qayshaday waad ii jawaabtay waanaad igu kalsooni gelisay xooggii aad naftayda u yeeshay rabbiyow boqorrada dhulka jooga oo dhammu way kugu mahadnaqi doonaan waayo waxay maqlaan ereyada afkaaga haa way ka gebyi doonaan jidadka rabbiga waayo ammaanta rabbigu waa weyn tahay waayo inkastoo rabbigu sarreeyo haddana wuu fiiriyaa kuwa hooseeya laakiinse kan kibra meel fog buu ka yaqaan inkastoo aan ku dhex socdo dhibaato waad ii soo noolayn doontaa oo waxaad gacantaada ku soo fidin doontaa carada cadaawayaashayda oo gacantaada midigna way i badbaadin doontaa rabbigaa kaamil ka dhigi doonaa waxa igu saabsan rabbiyow naxariistaadu weligeedba way sii waartaa ha ka tegin shuqulladii gacmahaaga